saamaynta ugu badan ee go-aankii ay dowladda kenya magaalada wajeer ugu wareejisay duulimaadyadii tooska ahaa ee magaalooyinka muqdisho iyo nairobi waxaa haatan dareemaya dadka shacabka ah ee ka soo safraya gobolada kala duwan ee soomaaliya islamarkaana u soo safraya magaalada nairobi garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaa maalin kasta ka soo baxa dhowr diyaaradood oo sida dad boqolaal gaaraya waxaana marka ay diyaaradahaasi isugu yimaadaan gegida diyaaradaha ee magaalada wajeer ka dhasha mashquul safaf dhaadheer iyo baaritaano adag oo la marsiinayo dadka safraya daalka iyo rafaadka kasakow waxaa jira caqabado dhowr ah oo ay sidoo kale wajahayaan dadka ku safraya baasaboorka soomaaliga liibaan cali gaas waxa uu ka mid yahay dadka ka soo safray magaalada garowe ee soo maray garoonka diyaaradaha ee magaalada wajeer wuxuuna sharaxayaa dhibaatadii uu dareemay muddadii uu ku sugnaa garoonka diyaaradaha ee magaalada wajeer waxaan ka mid ahay dadka kasoo duulay garowe waxaan nimid muqdisho garowe baaritaan badan baan kusoo marnay muqdisho nimid haddana muqdisho diyaaradii waa ka degan diyaarad kale aan lagu wareejay ayadana baaritaan aad u fara badan baa lagu sameeyey kadib waa soo duulnay waxaan nimid wajeer wajeer markaan nimid dadka aad u tira badnaa diyaaradda hoolkana wajeerna waa hool yar oo imigreshinka dadkao dhan ma qaado banaanka ilaa iyo banaanku feelka gaaray qoraxda aad bay u kulleed waa soo maneen dad ramadaan ku jiraan ahayn dhibaato weyn baa halkaas naga qabsatay ilaa iyo saddex saac baan wajeer ku cadibneen dhibaato weyn baan wajeer kala kulannay marka saddexda saac ma dadka la baarayay mise saddexda saac immigrationka feelka dadkan way badnaayeen dadkana waxaa la baarayay mashiinkii baa laba mashiin weeye labada mashiin markaa dharka suunka siibtay dharka saarsaanaysa boorsada waqtigaa waqti waa yar yahay laba mashiin oo yar weeye dadka feelkaas waxaa aad noo daahiyay mashiinada yararka gudihii markaan galnayna fiisooyinkii wixii la qaadanaya ayagana feel loo sii galay meelaan ku tukano silix bay ahayd meel yaroo roog yar yaalay buu ahaa salaaddii baa xataa dhibaato weyn naga kula kulantay ad waxaan ku ohan karaa cibaadadeena cibaadada maalintaas ramadaanka waxay ahayd aad baan u dhibaatoonay iyo marka jooma kenyaata markaad dhimaateen jooma kenyaata markaan nimid haddana waxaa weeye feel baa sii galnay afurka meeshaan ku afurnay afur la-aan dad waxyaalo yaroo ee diyaaradoo kale timir yar wax la siisiiyey wixii baan ku afurnay ilaa iyo sagaalka habeenimo ama saddex saac habeenimo sa u taqaanaan baa banaanka soo istaagnay intaana waxaan ku silcinay jooma kenyaata waan ku silcinay gudihii waa dhibaatoonay jooma kenyaata markaan nimaad inaas ka soo baxnay ahayd dadka dareemay saamaynta ka dhashay go-aankii ay dowladda kenya dhowaan soo saartay ee ay ku joojisay duulimaadyadii tooska ahaa ee magaalooyinka muqdisho iyo nairobi waxaa ka mid a ganacsatada soomaalida ee xaafadda islii ee magaalada nairobi gaar ahaana ganacsatada ka shaqeeya xafiisyada diyaaradaha kuwaasoo caqabado kala duwan kala kulmay tigidhadii ay horey ugu gooyeen macaamiishooda cabdikariin cusmaan caruush waxa uu ka mid yahay ganacsatada xafiisyada diyaaradaha ka shaqeeya ee magaalada nairobi
ayaa jira waxaa ka mida number one wakhtigii trafalka oo aad u dheeraaday awal hal saacii bar ayaa qofka waxay ku qaadan jirtay flytimeka inuu muqdisho ka soo duulo uu imaado nairobi hadda maantay yar walaalkeya oo ay laboorka aan ka doonay afar saacadood ayay ku qaadatay markuu xamar ka soo duulay inuu nairobi imaado number one horta waa caqabadaas wakhtigaas dheer marka wuxuu keenay caqabad kale oo ah dadka connecting flight nairobi uga bixi lahaa oo falayada isku xirxiran waxay keentay in falaydadoodii xataa ama dib loo dhigo ama ay welwel badan ka qabaan ama ay miisgareeyaan oo ay waayaan falaydadaas marka caqabado badanaa jira kuma sii jiraan dadkii hore oo awal sida fudud intay elbar ku imaadaan baasaboorada kenyaanka ama baasaboorada ajnabiga kala wata markay imaadaan hore labaatan daqiiqo kadib magaalada gudaha kusoo geli jireen haddana waad dareemi kartaa afar saac iyo xogaha laga yaaba inay qaadato inay nairobi gudaha usoo galaan dadka ku safri jiray diyaaradaha tooska ah ee magaalooyinka muqdisho iyo nairobi ayaa sheegaya in markii hore aysan dareemi jirin wax dhibaato ah iyadoo alaabta dadka safraya markii hore lagu baari jiray garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayna si toosa uga degi jireen garoonka diyaaradaha ee magaalada nairobi baaritaanka waxaa ku jiban waa labay kala ahaayeen awal markaan muqdisho lagu soo baari jiray boorsooyin iyo waxaas iyo shuqul kuma lahay baaritaankooda waxaan soo mari jirna keliya mishiinka la dhex maro waa fududeed aad iskuma dhow wax badan adaa shan saa lix saac baa gaab ah udhexeeya oo silic ah qoraxdii wajeer waa meel aad u kulul cimiladeeda aad u kulushahay iskuma dhow anagu kuley markuu farmaajo uu sameeyey iyo uhuru ay heshiiyeen ay ku heshiiyeen aan wajeer lasoo marino muqdisho toos loo yimaado nairobi aad baa ugu farxnay horumar badan baan gaarnay mama la dareemi jirin safarka laakiin hadda qof u xiisaya safarka ma leh sababta wax naga horeyso wajeer baa naga horeyso dhib u weyn wey aad bay dhib u tahay dowladda soomaaliya ayaanan weli soo saarin go-aan rasmi ah oo ay oga jawaabayso go-aankii ay dowladda kenya ku leexisay duulimaadyadii tooska ahaa ee magaalooyinka muqdisho iyo nairobi marka laga reebo in soomaaliya ay kenya ka dalbatay in ay go-aanka ay soo saartay dib u fiiriso khadar maxamuud xareed v o a nairobi